أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى السادس مدك اللحاد ومن مبدلات الصلاة waxyaalihii salaada burinayay ka mid a ficlu shay-in shay samayntiisa way shaygaasoo min mufdiraati saa'imi qofkii soomanaa waxyaalihii afurinaya ka mid a shaygaasoo gayri اlakli washurbi cunitaan iyo cabitaan gayrkood ah waxaanu soo hadalhaynay waxyaalaha salaada buriya waxaanu soo qaadannay shan qaybood qaybtii lixaad ayuu rabaa sheekha halkan inuu ka bilaabo qaybta lixaad sheekhu wuxuu yidhi waxyaalaha salaada buriya waxaa ka mid a waxyaalihii qofkii soomanaa soomkiisu uu ku buri jiray oo haddii aan laga reebo cunitaankii iyo cabitaankii ilaa cunitaanka iyo cabitaanka waan soo marnay inay ka mid yihiin mubd mubdilaat asalaa waxyaalaha salaada buriya inay ka mid yihiin waan soo qaadannay wax kale oo waxyaalaha soomka buriya ka mid a qofku hadduu sameeyo isagoo salaaddii ku jira salaaddiisi way burta oo maxaa ka mid a waxaas qofkii isagoo tukanaya waxaa la yidhi haddii uu sameeyo waxyaalihii qofkii soomanaa soomkiisa ka burinayay salaaddiisi way burta waxaa ka mid a bi-an wasala mufdirun shay qofka sooman afuriya oo lisaa'imi qofka sooman afurinaya wuxuu gaaray jawfahu jawfa almusalli qofkii tukanayey calooshiisiiyuu gaaray waxyaalihii afurinayay qofkii soomanaa wax ka mid ah ka an adkhala cuudan maalan fii uduni laanoo kale ama qorayoo kaleu dhegta iska geliyey fa ina salaata tabdul salaaddu waa ku buri qofkii asagoo tukanaya hadduu dhegta oo kale uu qoray uu iska geliyo maxaa yeeley qofku hadduu inta daahirka ah ee dhegta ka muuqata hadduu gudaha qoroga usii dhaafsiiyo soomku waa ku buri jiray salaaduna waa sidoo kale waa ku buri asaabicu midka toddobaad qadcu niyati niyada goynteediiu waxyaalaha salaada burinaya waxaa ka mid ah qofka niyadii hadduu jaro oo maxaa ka mid a niyada goynteeda ka an yanwiya wadaalika ka an yanwiya waa inuu niyeysto oo kale alkhuruuja ka bixitaan min asalaati salaaddii uu ka baxayo xaalan isla markaas salaada ka baxuu is yidhi ow bacda ragcatin maalan ama hal ragco markaad tukatid salaadda isaga bax saasuu niyeysta bimujarad haadihi niya tabdul salaatuh niyadaas oo keliyaa salaadda ku buri marba hadduu qofku niyeysto inuu salaaddii isaga baxo assalaamu calaykum uma baahna inuu yidhaaho waaba ka burtayba salaaddii qalbigaba hadduu ka niyeysto inuu salaaddii uu ka baxo salaaddii way ka burtay waxyaalaha waxay ka mid tahay khasaa'ista salaadda salaadda khasaa'isteeday ka mid tahay maxaa yeelay cibaadaadka kale la mid ma aha oo qofku maalan asagoo sooman asagoo sooman hadduu is yidhaaho hadduu niyeystay inuu soomka iska buriyo soomka inuu iska buriyuu niyeystay oo soomka uu ka baxo wax soomka burinayana ma samayn waa niyeystay bis inuu soomkii isaga baxo soomka iska buriyo ayuu niyeystay laakiin haddana soomkii wax burinayana ma uusan samayn soomkiisi waa saxiix soomkiisii waa saxiix laakiin salaaddu taa way ka duwan tahayoo salaadda qofka asagoo ku jira hadduu niyeysto inuu salaadda isaga baxo waa u dhammaatay salaaddii way ka burtay athaaminu midka sideedaad tacliiqu اlkhuruuji bixitaanka salaadda uu ka baxo ku xiritaankeediiu minhaa salaadda xaggeeda uu ka baxo waa inuu ku xidho oo bishay-in aakhara wax kale uu ku xidho tacliiqu lkhuruuji ka bixitaanka oo minhaa salaadda laga baxo ku xidhitaankiisii weeyo bishay-in aakhara wax kale lagu xidho oo salaaddii inuu ku baxo salaaddii inuu isaga baxo ayuu wuxuu ku xidhay shardi shardiguu ku xidhay inuu salaaddii isaga baxo wadaalika ka an yanwiya waa inuu niyeysto oo kale idaa jaa'a zaydun ninka zayd la yidhaha hadduu yimaado kharajtu minhaa salaadda waa isaga baxaa saasuu niyada gashaday niyaduu saas gashaday yacni kuma dhawaaqin dee hadduu ku dhawaaqi lahaa eber wey dhawaqu salaadda waaba burinaya hadduu yidhaha idaa jaaءa zaydun kharajtu minhaa kaba daranba kaba daranba salaadda waa ku buri maxaa yeelay waxaanu hore u soo qaadannay laba xaraf oo keli ah haddii lagu dhawaaqo oo salaadda khaarijkeeda ka mid oo hadalkii bini aadamka ah laba hadal oo laba xaraf oo keliya haddii lagu dhawaaqo ama hal xaraf oo xataa macno dhalinaya ayaaba salaadda burinayay laakiin macnaha waxaa loola jeedaa wuu niyeestay kuma dhawaaqina wuu niyeystooo wuxuu qalbiga gashaday ninkaas hadduu masaajidka soo galo alla ilaahay salaadda isaga bax tusaale ahaan masjidku ku tukanayo markaasuu wuxuu niyeystay qofkaasi hadduu masaajidka soo galo salaaddii isaga bax isla markaasaa salaaddii ka burtay marba haddii cibaadadiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caabudayey hadduuba qof yacni shay ku xiraba inuu cibaadadii uga baxo shaygaas isla markaasaa cibaadadii salaaddii ay ka burtay attaasicu midka sagaalaad ataradudu ku laalaabashawu fii qadcihaa qadci salaa salaadda goynteedii uu ku laalaabto wuxuu ku shakiyey salaaddii ma goysaa mise waa isaga salaaddii waa iska dhammaystirataa ayuu ku shakiyey wadaalika kaan taxduda lahu lilmusalli qofkii tukanayay xaajatun dan waa inay ku soo darriso fi salaati salaadda dhexdeedii dan ay ku soo darriso arrinaa salaadda dhexdeedii ugu soo dhalatay fataraddada markaasuu wuxuu ku laalaabtay bayna qadci salaati salaadda goynteedii iyo walkhuruuji ka bixitaan minhaa salaadda laga baxo iyo wa bayna takmiilihaa takmiili salaa iyo salaadda dhammaystirkeedii inta u dhexaysa ku laalaabtuu ku shakiyey tusaale ahaan isagoo tukanaya oo meel beer oo kale uu ku tukanayay waa tusaale ahaan beer raashin iyo ay uga baxayaan uu ku dhex tukanayay beertiiyaa waxaa ka soo galay neef xoolo ah markaasuu qalbiga wuxuu iska yidhi salaadda ma ka baxdaa oo neefkan xoolaha ah beerta ma ka ceshataa mise salaadda waa iska sii wadataa marba haddiiba saa qalbigaaga soo gashay salaad kumaba jirtidba walba miyaysan yacni kugu kulmin yaysan kugu dhicin yacni beer la-aan iyo salaad la-aan beer la-aan iyo salaad la-aan walba yaysan kugu dhicinin walba xoolaha ka cesho beerta marba haddii saasba aad ku shakisay oo qalbigaba aada iska tiri salaaddii talow ma ka baxdaa mise waa iska wadataa oo neefkan beerta ma ka celisaa mise salaadaadii waad iska sii wadataa haddiiba shakigaas uu yimid bis wey salaaddii way u dhammaatay attaasicu kan sagaalaad ataradudu ku laalaabasho wey fii qadcihaa qadci salaa salaadda goynteedii uu ku laalaabto ku shakiyo wadaalika ka an taxduda lahu lilmusalli qofkii tukanayay waa inay u soo darriso xaajatun dan fi salaati salaadda dhexdeedii ay ugu soo darriso fataraddada markaasu wuxuu ku laalaabtay bayna qadci salaati salaadda goynteedii iyo walkhuruuji ka bixitaankii minhaa salaadda uu ka baxo alkhuruuj iyo qadci salaad waa bimacna waaxid waa isku macno marka khuruujku waa cadfu tafsiir wuxuu kuu fasiri qadcigaas salaadda goynteeda ayaa waxaa loola jeedaa alkhuruuj minhaa in laga baxo waa isku macno labadooda iyo wa bayna takmiilihaa iyo salaadda dhammaystirkeedii inta u dhexayduu ku shakiyu ku laalaabtay salaaddii ma goydaa ma dhammaystirataa ma sii wadataa marba haddii qalbiga kaas uu soo galay salaaddii way ka burtay alcaashiru kan tobanaad oo salaadda burinayo ashaku ku shakin wey fii waajibin waajib uu ku shakiyey waajibkaasoo min waajibaati niyati niyada waajibaadkeedii ka mid a idaa waktigii ayuu shakigaasi salaadda uu buriyaa daala zamanuhu zamanu shaki zamanka shakigu uu dheeraado curfan min curfin caada ahaan haddii shakigaa zamankiisu caada ahaan uu sii dheeraado bis wey salaaddii way ka burtay tanna maxaa loola jeedaa waajib waajibaadkii niyada ka mid ah ayuu ku shakiyey oo waajibaadka niyada ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay tusaale ahaan salaadda hadda aanu tukannay oo kale waxay ahayd salaad casira wuxuu ku shakiyey casirkii ma niyeysatay mise ma niyeysan salaaddii casirka ma niyeysatay mise ma niyeysan ayuu ku shakiyey shakigaas haddii uu sii dheeraado oo muddo dheer shakigaasi qalbigaaga uu saameyn ku yeesho salaaddii waa kaa burtay salaaddii way kaa burtay marka dhirirka shakigu inuu dheeraaday maxaa daabit u ah wa daabitu duuli zamani hunaa zamanka dheeraaday waxaa daabit u ah an yakuuna inuu ahaado biqadri maa yasacu ruknan qasiiran rukni gaaban intii laga samayn karo rukniga qasiirka waxaa weeye waa ictidaalkii oo kale samica allahu liman xamida iyo aljuluus bayna sajdatayn iyo fadhiga labada sujuudood u dhexeeya oo rabbi firli lagu akhriyo kuwaasa waxaa la yidhaha rukni qasiir rukni gaaban marka samica allahu liman xamidahudaas ruknigaas intii loo taagnaan lahaa intaasoo kale hadduu shakigu uu qalbigiisa kusii socdo bisu salaaddii way ka burtay wadaabitu duuli zamani huna an yakuuna biqadri maa yasacu ruknan qasiiran wadaabitu qisarihi shakiga gaabnaashadiisana waxaa lagu soo koobi karaa zamanka gaabnaashadiisa an laa yasaca dalik kaas inuusan ku filayn waayo rukni qasiira intaan laga samayn karin qadar yar haddii shakigu uu qalbiga intuu uga soo dhacay haddana uu ka baaba'ay salaaddii waa saxiix ka an khadara lahu khaadir wasaala sariica waxbaa qalbiga uga soo dhacay kollay duhur mayaad niyeysatay mise casiraad niyeysatay isla markiina shakigu waa ka baaba'ay salaaddii waa saxiix markaa haddii shakigu uusan sii soconin oo intii rugni gaaban laga samayn karo sida samiic allaahudii iyo rabbi khfirlii oo kale rugnigaa intii laga samayn karo hadduusan shakigu sii dheeraanin waxba ka dhibi maayo salaaddiisi waa saxiix laakiin intii rugni qasiira laga sameeyo haddii shakigu uu sii socdo salaaddii way ka burto alcaashiru midka tobanaad ashaku ku shakin fii waajibin waajib uu ku shakiyey waajibkaasoo min waajibaati niyati niyada waajibaadkeeda ka mida idaa taala hadduu dheeraado zamanuhu zamanu shaki zamanka shakigu curfan min curfin caada ahaan hadduu u dheeraado zamanka shakigu ow facala meeshaa ow facala soo idin dhig maayo facala bisoo dhiga ya ow waayo ow waa ku jirta meesha ha ow amase facala wuu sameeyey macahu maca shaki shakigii micigiisa isagoo shakisan ayuu wuxuu sameeyey rugnan ficliyan rugniyuu sameeyey isagoo shakisan oo waajibaadkii niyada ku shakisan oo macasiraa niyeysatay mise duhuraa niyeysatay isagoo sidaa u taradudayo shakisan ayuu rugni sameeyey rugnigaasoo ficliyan ee ficil loo nisbeeyey ow amase rugnan uu sameeyey rugnigaasoo qowliyan ee hadal loo nisbeeyey yacni ulajeeddada waxaa weeye ama shakigii maba dheeraan hadduu rabo laakiin isagoo shakisan ayuu rugni sameeyey rugni ficli rugni ficli maxaa ka mid a rukuucii oo kale rukuuciiyuu sameeyey ewel shakigu wuxuu ugu yimid isagoo taagan oo faatixadii akhrinaya ayuu wuxuu ku shakiyey duhur miyaa niyeysatay mise casiraa niyeysatay waa rukuucay rukuuciiyuu sameeyey isagoo shakisan eberow marba haddii rugni ficli uu sameeyey ama qowli ama rugni qowliyuu sameeyey faatixadii uu dhammaystiray isagoo shakisan oo waajib waajibaadkii niyada ka mida oo ku shakisan ayuu wuxuu akhriyey faatixadii uu dhammaystiray salaaddii waa ka burtay alxaadi cashara midka toban iyo koowaad qadcu rugnin rugni goyntiisa wey rugnigaasoo min arkaanihaa salaadda arkaanteedii ka mida arkaantaasoo alficiliyat ee ficilka loo nisbeeyey liajli sunnatin sunno darteed uu u gooyo wadaalika kaman shaksi oo kale shaksigaasoo qaama istaagay naasiyan xaal litashahudi ataxyaadkii uu halmaamay ataxyaadkaasoo alawali ugu horreeyey uma markuu sunnadaas ka tegey caada lahu litashahudi alawal ataxyaadkii horeu u laabtay caaliman xaal uu og yahay caamidan xaal uu u kasayo midka kow iyo tobnaad mubdilaatu salaad ka mida waxyaalaha salaadda burinaya waxaa weeye arkaantii ficiliyada ahayd rugni ka mid a ayuu jaray rugni ka mid a ayuu kala gooyey sababtu u kala gooynayana waxaa weeye sunno darteed inuu sunno soo sameeyo inuu sunno soo sameeyou waajib u gooyey waa khalad markaa salaaddii waa ka burta ilaa waajib iyo sunno yaa weyn waajibkaa weyn waajibka waa laysku ciqaabaa sunnada layskuma ciqaabo marka isagoo waajib dhex galay uu waajibkii wuxuu uga soo tegey inuu sunno dhammeeyo sunno inuu dhammeeyo dhammaystiro uu waajibkii uga soo tegey marka sheekhu uu ku mihaaliyey raximah اllahu tacaala wuxuu kugu mihaaliyey kaman qaama qof istaagay oo kale naasiyan xaal uu halmaamay litashahudi ataxyaadkii uu halmaamay ataxyaadkaasoo alawal ugu horreeyey ataxyaadkii hore ayuu halmaamay markaasuu iska istaagay ثuma caada lahu litashahud اlأwl markaasuu ataxiyaadkii hore u laabtay caaliman xaaluu og yahay oo muxuu og yahay laabashadu inay xaaraam tahay caamidan xaal uu kasayo halmaanna uguma laabana kasow labadaa shardi waa laga maarmaan caaliman caamidan ataxiyaadkii hore sunna u ahaa hadduu ka soo tegey oo istaaggii iyo faatixadii uu dhex galay inuu iska dhaafay ahayd ilaa waajib uu dhex galay wuxuu sameeyey waajibkii uu jaray sunnadii darteedu usoo laabtay salaaddii waa ka burtay hadduu laakiin qofku yahay qof caalim ah oo og arrinkan sunno in loo laabto oo iyadoo waajib la dhex galay in sunno loo laabto inay xaaraam tahay hadduu og yahay salaaddii way ka burtay kasna uu sidaa u yeelay amaa haddii uu u laabtay isagoo ishalmaansan oo ataxiyaadkii hore oo sunnada ahaa ayuu u laabtay salaaddu ma burayso markaa ama caaliman la yidhi maxaa baxay jaahil isagoo ah oo masalada maba ogeyn oo kuma baraarugsanayn masalada isagoon ku baraarugsanayn oo ogeyn ayuu u laabtay sunnadii kama burayso hadduu jaahil yahay athaani cashara midka labiyo tobnaad albaqaa'u ku baaqi noqosho weeye fii rugnin rugni lagu baaqi noqdo idaa waktigii tayaqana uu hubsaday idaa waktigiina uu ku baaqi noqday tayaqana uu hubsaday tarka maa shay ka tegiddiisii shaygaas oo qablahu qabla daalika rugni rugnigaas hortiisa ahaaday ow amase shaka uu ku shakiyey fiihi fi tarki ama ka tegitaankii ku shakiyey idaa waktigii salaadu ka buri daala albaqaa ku baaqi noqoshada rugnigaas uu dheeraado curfan min curfin xagga caadada uu ku dheeraado ulajeeddadu maxay tahay midka labiyo tobnaad ee salaadda burinaya waxaa weeye qofkii asagoo ogaaday inuu rugni ka soo tegey ayuu rugni kale isaga sii watay rugni kale ayuu iska sii samaynaa wuuna og yahay inuu rugnigii hore ka soo tegey tusaale ahaan isagoo rukuucii ka soo tegey ayuu samica allahu liman xamida iska leeyahy waa og yahana inuu ka soo tegoy samica allahu liman xamid ictidaalkuu iska dhex galay haddii marka uu muddo dheer caado ahaan muddo dheer haddii ictidaalkii uu ku dhex jiray isagoo ogaa inuu rukuuci ka soo tegey salaaddii waa ka burtay eberwo maxaa yeelay haddii aada ogaatid inaad rugni ka soo tagtay isla markii aada ogaato waxaad si degdega waajibka ugu ah inaad rugnigii dib ugu laabatid rugniga kale maxaa yeelay aada kusii soconaysid maba kaa ansaxayaba xisaabna kuuguma jiro sida casharkeenu shalay aanu soo qaadannay ilaa arkaanta ficliga waxaanu nidhi waxaa shardi ah rugnigii ka horreeyey inuu ansaxo kii ka horreeyey inuu ansaxaa shardi ah athaani cashara midka labiyo tobnaad albaqaa'u ku baaqi noqosho wey fii rugnin rugni dhexdiisa uu isaga baaqi noqdo idaa waktigiina uu ku baaqi noqdo tayaqana uu hubsaday tarka maa shay ka tegiddiisa shaygaas oo qablahu rugniga ka horreeyey ow shaka ama wuxuu ku shakiyey fiihi fi tarki ama ma hubo inuu rugnigii hore ka soo tegaye uu ku shakiyey ama rugnigii hore aad aad aadan samaynin rugnigii hore amaad ka soo tagtay shaki ahay idaa waktigiiya salaaddu buri daala albaqaa ku baaqi noqoshadu ou dheeraado curfan min curfin xagga caadada oo rugnigii uu iska sii wato bal yalzamuhu almusalli qofka tukanaya waxaa ku laasimaya alcawdu laabasho fawran min fawrin degdeg inuu u laabtaa laasim ku ah ilaa ficli maa shay samayntiisa uu degdeg ugu laabto shaygaasoo tayaqana uu hubsaday tarkahu shayga ka tegiddiisa uu hubsaday ow shaka ama uu ku shakiyey fiihi shaygaa dhexdiisa uu ku shakiyey waxaa waajib ku ah qofku inuu si degdega uu uga laabto rugnigaa uusan kusii baaqi noqonin oo rugnigii uu hubsaday inuu isaga soo tegey waa inuu si degdega ugu laabto ama rugnigii uu ku shakiyey inuu ka soo tegey waa inuu ku laabto ilaa in kaana shaksigu inuu yahay maahane ma'muuman qof imaam loo yahay qofkii rugnigii ka soo tegey inuu yahay qof imaam loo yahay mooye dee adigoo hubsaday inaad rukuuci ka soo tagtay samica allahu liman xamida adigoo maraya ayaad waxaad hubsatay rukuucii inaad ka soo tagtay ma'muumaadad tahay oo imaama salaaddii hogaaminayood ku xidhatay markaasee yeeli ma waxaad u laabanaya rukuucii fayaati wuxuu la imaanaa biragcatin ragcu la iman hadduu ma'muum yahay bacda salaami imaamihi imaamkiisa salaamo nafsigiisa ka bacdi ayuu ragco la imaan walaa yajuusu lahu lilma'muum ma'muumkiina uma bannaana alcawdu laabasho rugnigii uu ka soo tegey inuu u laabto uma bannaana hadduu ma'muum yahay waa ricaayatan limutaabacati alimaam maxaa yeeley imaamka in mutaabacadiisa iyo raaciddiisa la ilaaliyo waa waajib saas awgeed qofku isagoo ma'muum ah hadduu xasuusto inuu rugni ka soo tegey markii salaada imaamku uu dhammeeyo ilaa isagii ragcadii rugniga ka maqan ragcadii haddii rugni uu ka maqan yahana ragcadii oo dhan waa lagu leeyahay waa ka khasaartay ragcadaas ilaa rugniga ka maqan ragcada imaamku markuu salaamo noqsado kabacdi ayuu hal ragca la imaana ilaa in kaana inuu yahay maahane ma'muuman qof loo imaam yahay fayaatii wuxuu la imaanaa biragcatin ragco bacda salaami imaamihi imaamkiisa salaamo naqsigiisa kabacdi ayuu ragco la imaan walaa yajuusu lahu mana u bannaana alcawdu laabasho uma bannaana waa liwujuubi mutaabacatihi lilimaam maxaa yeele imaamka inuu raaco ayaa waajib ku ah imaamka inuu raaco ayaa waajib ku ah nacam in kaana almatruuku aw almashkuuku sajdatan ow duma'niinataha min alragcati alakhiira laakiin masalo kale uu sharxu kuu sheegayo waxa weeye wuxuu ku yidhi rugniga laga tegey hadduu yahay sujuud ama rugniga lagu shakiyey sujuud hadduu yahay ama sujuudda xasiloonideedii sujuuddaas oo ka mida ragcadii ugu dambeysay ragcadii ugu dambeysay sujuuddeedii ayaad ka tagtay wa huwa ma'muumkii iyo walimaamuna fii tashahud adiga iyo imaamkaagiina waxaad ku jirtaan ataxiyaadka laakiin adigoo ma'muuma waxaad xasuusatay sujuuddii inaad ka soo tagtay fa innahu yajibu calayhi alcawdu xiinaidin ila sujuud markan waad fadhisaa moogta intii ragco kale la imaanayside haddaadba sujuuddii la imaanba hadda adigoo ma'muuma saacaddan ayaad sujuuddii u laaban licadami fuxshi lmukhaalafa maxaa yeele markaa khilaafidda imaamku ma foolxuma waaba laysla fadhiyaaba hadda atixiyaadkii u fadhiyaa adiguna atixiyaadkii aad u fadhisaa sujuud hadhowna la salaamo noqso imaamkaaga kamaa naqalahu axmed ulmiihiyu can ilmadaabiqiyi siduu ka soo guuriyey fa haadihi tan taasoo alaxkaamu axkaamta ah yalzamu waxaa ku laasimaya kulla muslimin meeshaa kulla wey laanka way kor dhiganta kulla kullu uu qoray wuu goday waa mafcuulkii oo soo hormaray fa haadihi tan taasoo alaxkaamu axkaamta ah yalzamu kulla muslimin muslim kasta waxaa waajib ku ah macrifatuhaa macrifatu haadihi alaxkaam axkaamtan inuu barto ayaa muslim kasta waajib ku ah qof kasta ee muslima sheekha raximah ullahu tacaala maadaama uu soo dhammaystiray axkaamtii salaadda hadday noqon lahayd shuruudihii salaadda arkaanu salaa iyo mubdilaatu salaad oo ugu dambeeyey waxyaalaha salaadda burinaya wuxuu ku yidhi axkaamtan aanu ku soo sheegnay kitaabkan waxay waajib ku tahay qof walba ee muslim ah ha noqdo nin raga ha noqdo gabar ha noqdo waayeel ha noqdo dhallinyaro ha noqdo muslimiintao dhana laga rabo maxaa yeeley nebigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslimin wa muslimatin cilmiga in la raadiyo wuxuu waajib ku yahay nin kastaoo muslim ah iyo gabar kastaoo muslimada waa waajib cilmiga inay raadiyo cilmiga la raadinayana waxaa ugu muhiimsan salaada cilmigii khuseynaya cilmigaas waxaa la yidhaha waa cilmulxaal cilmiga cilmulxaal cilmiga laba cilmiyaa loo qaybiyaa cilmulxaal iyo cilmulma'aal cilmulxaal iyo cilmulma'aal cilmulxaal waxaa la yidhaha cilmiga maalin kasta aad noloshaadii yacni ku hareeraysan oo maalin walba aada u baahanta oo maalinna aadan ka maarmi karin waa cilmigii salaada khuseynayey soomkaagii kaas waxaa la yidhaha cilmulxaal maxaa yeelay salaaddii maalin walbay taagan tahay maalin walbay habeen walbay waajib kugu yihiin salaadihii shanta ahaa idan marka cilmigaas oo kale waxaa la yidhaha cilmulxaal waa cilmi xaaladdanba taagan marka cilmiga noocaas oo kale ah qof walba muslim ah ay waajib ku tahay cilmigaas inuu ogaado sida salaaduhu ay waajib kugu yihiin ayaa cilmiguna wuxuu kugu yahay cilmigii salaada waajib maxaa yeelay maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib waajibkii salaadu ma dhammaystirmayo ilaa cilmigeedii in la barto maahan idan markaa cilmiga salaada waa waajib cilmulxaala le cilmulma'aal cilmulma'aalna waxaa weeye waa cilmi hadda xaaladdan aan ku haysan laakiin mustaqbalka laga yaabo in cilmiga aada u baahato maalan qofkii faqiirka ahaa inuu barto axkaamu ulbeyc axkaamu ulbeyc iyo axkaamu tijaara axkaamtii ganacsigii inuu barto oo qiraadkii iyo maaragtaahay sidii maalka loo kobcin lahaa iyo buyuucda xalaasha ah iyo beecyaalka xaaraamta ah qofkii faqiirkaa inuu kala barto hadda saacaddan waajib kuma aha maxaa yeele isagu maba hayoba tijaaro iyo ganacsi ma hayo laakiin maadaama ay dhici karto mustaqbalka inuu u baahdo inuu iska sii barto way wanaagsan tahay waa sunno amaa qofka tijaarada iyo qiraadka iyo arrimaha ku dhex jira ganacsiga qofkaasuu waajib ku yahay inuu beeca uu markaa barto walidaalika marka cilmigaas waxaa la yidhaha cilmu lma'aal waa cilmi ay dhici karto mustaqbalka inaad u baahatid kaasoo kale marka isagana inaad barato way bana yacni waa sunno maadaama ay dhici karto mustaqbalka inaad u baahatid laakiin cilmulxaalka waxa weye waa cilmiga hadda taagan cilmiga hadda taagan sida cilmiga salaadoo kale kaasi waa waajib wayajibu talabuhaa sharaxa wuxuu ku yidhi in la dalbado axkaamtan waa waajib walow bisafari ilaa beldatin baciida magaalo fogba ha u safro hadduu doono qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falowlaa nafara min kulli firqatin koox kasta may ka baxaan oo minhum dadka ka mida daa'ifatun jamaaco koox kasta oo dadka ka mida jamaaca may ka baxaan oo jamaacadaasi maxay samaynayaan liyatafaqahuu fi ddiin si diinta ay usoo fahmaan oo diinta ay usoo bartaan waliyundiruu qowmahum qoomkoodana ay u digaanay wax u baraan idaa rajacuu ilayhim markay qoomkooda dib ugu soo laabtaan si ay cilmigii iyaguna ay u baraan walmacnaa kamaa qaala ramliyu macnaha aayadda waxaa weeye fahallaa nafara min kulli jamaacatin kahiira jamaacatun qaliila jamaaco kastoo fara badan jamaaco yarumay ka soo baxdo minhum ayaga ka mid a oo taxsulu bihum alkifaaya kifaayadu ay ku xasili karto lagu kaaftoomi karo liyatakallafuu si ay isugu kallifaan alfaqaaha fi ddiin fahamka diinta wayataxamalu ay u xambaartaan almashaaqa dhibaatooyinka cilmiga ay u xambaartaan liakhdiha si faqaahada iyo fahamka diinta ay u qaataan wa taxsiilihaa faqaahada diinta si ay usoo xasiliyaan waliyajcaluu karadahum si hadafkooda iyo ulajeedadooda ay ka dhigaan iyo wa sarfa himamihim himooyinkooda inay u leexiyaan fi tafaquhi diinta fahmiddeeda indaara qowmihim si qoomkooda ay ugu digaan wa irshaadahum qoomkooda ay u hanuuniyaan wa nusxahum qoomkooda ay u naseexeeyaan markii ay diinta soo bartaan marka haba u safra axkaamtaas qofkii mar walbaba inuu barto waa waajib walilwuduu'i weesaqaadku wuxuu iska leeyahay walilgusli qubeyskuna uu iska leeyahay wasalaati salaaddii sunanun sunnooyinay leeyihiin weesaqaadka iyo qubeyska iyo salaadda waxay leeyihiin waxyaale aan waajib ahayn laakiin haddana ilaahay agtiisa maqaam aada uga gaaraysa oo miisaanka aakhiro kuu cuslaynaya oo qabrigaaga kuu nuurinaya markii aada geeriyooto ayay iska leeyihiin sunnooyinkaas oo kahiiratun fara badan jiddan min jidda si daran u fara badan sunnooyin aada u fara badan ayaa weesaqaadka iyo qubeyska iyo salaadu ay leeyihiin faman araada qofkii doonay xayaata qalbihi qalbigiisa noloshiisa qofkii doonaya qofkii doonaya qalbigiisa inuu noolaado oo qalbigiisa uusan dhimanin walfawsa liibaan qofkii doonaya cinda rabbihi rabbigii agtiisa uu ka liibaano falyatacalamhaa sunnooyinkaas faraha badan ha barto wayacmal bihaa sunnooyinkana ha ku camal falo markuu barto falaa yatrukuhaa sunnooyinkaas kama tago ilaa mutasaahil ruux iska fududaysta mooyee oo diinta fududaysanaya mutasaahil biddiini wa bisunan qof diinta iyo sunnooyinka iska fududaysanaya mooyee qof kale sunnooyinkaas kama tago aw amase laahin mid ka sii jeestayba can umuuri diin arrimaha diinta qof ka sii jeestay oo aan dan ka lahayn mustaqbalkiisii aakhiro iyo adduunyo ayaa sunnooyinka ka taga aw amase saahin ama mid halmaamay maahan kaasoo jaahilun jaahil ah qof sunnooyinka iska halmaamaya halmaamku wuxuu ka yimaadaa dayacaad iyo fududaysi sunnooyinkii uu fududaysanayo marka intaas yacni waxaa ka taga sunnooyinku sheekhu ku leeyahay dadkaas unbaa ka taga qof fududaysanaya arrimaha diintii iyo qof ka sii jeestayba arrimaha diinta iyo qof jaahilah oo halmaamay yacni ajirka iyo khayraadka iyo barakaadka iyo nafaxaadka laga helaayo sunnooyinka walidaalika sunnooyinku waxay ka mid yihiin bacda adaa'i alwaajib waalfaraa'id qofku markuu waajibka uu dhammaystiro ilaa sunna markaad ajir ka helayso goormow markii waajibka aad dhammaystirtow haddii waajibkii aad dayacday oo sunno aad isku mashquulisid ee wax faa'iidaa ka heli maysid sunnooyinka sunnooyinku marka laga helayo nafaxaadka iyo barakaadka waa bacda adaa'i اlwaajibi walfaraa'id qofku markuu waajibkii uu iska bixiyo markaas kabacdiyu nafaxaad iyo barakaad fara badan uu sunnooyinka ka heli walidaalika xadiiskii saxiixa ee nabiga salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu ku yidhi maa yazaalu cabdii waa xadiisu qudsi ilaahay uu yidhi maa yazaalu cabdii addoonkaygu kama zuulo yataqarabu ilaya binnawaafil inuu sunnooyinka iigu soo dhowaanayo xataa uxiba ilaa addoonkayga aan ka jeclaado ilaa addoonkayga aan ka jeclaado sunnooyinka uu ku dadaalay addoonka marka sunnooyinka lagu mashquulo lagu dadaalo waxa faa'iidooyinka ugu weynood ka helayso waa maxabatullah ilaaha kugu jeclaanayo fa idaa axbabtuhu addoonkayga haddaan jeclaadana kuntu samcahu aladii yasmacu bihi dhegaha uu wax ku maqlayo ayaa noqdaahu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala dhegihiisaan u xafidaa u ilaaliya macaasida iyo dunuubta ka ilaaliya wa basarahu aladii yubsiru bih indhaha uu wax ku arkayo ayaan u noqdaan u ilaaliyaa oo xaaraamta uga ilaaliya wa yaddahu alatii yabdishu biha gacmaha uu wax ku qabanayo gacmihiisana waa xafidaah waa ilaaliyaahu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa rijlahu alatii yamshi biha lugta uu ku soconayana waa ilaaliyaah waxaan ka xifdiyaa macaasida iyo dunuubta walain sa'alanii la ucdiyanna waxuu iweydiistana waa siiyaahu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasoo faa'iidaha sunnooyinka laga heli waa ilaahay maxabadiisa iyo inaad noqonayso mujaabu dacwa oo wax walbo ilaahay aada weydiisato aada ka helayso ow laahin ow saahin jaahil wa mimaa iladii kii waxaa ka mida yata'akadu adkaanaya oo xagga sunnada ku adag oo laysku adkeeyey wa mimaa iladii kii waxaa ka mida yata'akadu macrifatuhu barashadiisu ay aada u adag tahay adkaashaha waxaa loola jeedaa yacni aada laysku tirtirsiiyo o laysku dhiirigeliyey aada laysugu dhiirigeliyey in la barto waxaa ka mida adkaaru salaa salaadda adkaarteediyaa ka mida wa naxnu anagu nadkuruhaa adkaarta salaadda hunaa halkan aanu ku sheegaynaa biikhtisaarin soo gaabin ayaan ku sheegaynaa adkaarta salaadda fayaquulu lmusalli qofka tukanaya wuxuu leeyahay usallii waxaan tukadaa farda duhri waa niyada dhawaqeedii niyada dhawaqeedii waa sunno usallii waxaan tukanaa farda duhri duhr oo waajib ah ayaan tukan arbaca rakacaatin afar ragco xaal uu yahay duhurkaas adaa'an mu'addiyan xaal aan ahay mid gudanay oo qado aan ahayn mustaqbila alqiblati qiblada mid qaabilay xaal aan ahay ma'muuman xaal aan ahay mid imaam loo yahay lilaahi liajli illaah ilaahay dartiisaana u tukanaa tacaala ku rahay allaahu akbar uu leeyahay markaa kabacdi salaada xiran wa yubdilu wuu bedelaa aduhra duhurka fii gayrihaa duhurkaa kayrkiis bismihaa salaaddaa magaceedu ku beddelaa haddii salaadda uu tukanayo aysan duhur ahayn salaadda magaceedu sheegi uu tukanaayo hadduu casri tukanayo wuxuu leeyahy usallii farda alcasri hadduu cisho tukanayo wuxuu leeyahay usallii farda alcishaa salaadda magaceedu ku bedeli wayadkuru wuxuu sheegaa cadadda rakacaatiha rakacaati salaa salaaddaas uu tukanayo ragcooyinkeeda ragcooyinkaa tiradoodana wuu sheegaa haddii maqrib oo kale ay tahay usallii farda almaqribi halaada rakacaatin u leeyahy saddex ragco haddii ay tahay yacnii salaadda afar rey hadday tahay arbaca rakacaatin u leeyahy haddii laba ragco tahay ragcatayn u leeyahy wa yaquulu wuxuu leeyahay imaaman ayuu leeyahay bedela ma'muuman ma'muum bedelkeedii wuxuu leeyahay imaaman in kaana almusalli qofka tukanaya hadduu yahay imaaman imaam hadduu yahay haddaad imaam tahana waxaad leedahay imaaman ee ma'muuman ma dhehaysid wayatrukuhumaa labadoodaba wuu ka tagaa imaamna ma dhahayo ma'muumna ma dhahayo in kaana almusalli qofka tukanaya hadduu yahay munfaridan qof gooni u tukanayo qof keligii tukanaya hadduu yahay imaamna ma dhahayo ma'muumanna ma dhahayo uma markaa kabacdi yaquulu wuxuu yidhaah markuu allahu akbar yidhiyo salaaddii xirtay kabacdi haddana wuxuu leeyahay wajahtu wejhii anigu wejigaygii waan jeediyey liladii allihii ayaan u jeediyey wejigayga marka waa min tacbiiri اljuzi wa iraadati اlkulli anigoo dhanaa ilaahay qaabilayaa loola jeedaa wejiga kaliya ma ah kulligay jirkaygoo dhan ayaa ilaahay qaabilay wajahtu wejhi wejigaygii ayaan waxaan u jeediyey liladii allihii fatara asamaawaati wاlarda samaawaadka iyo ardada abuuray xaniifan xaalaan ahay mid ka soo leexday can اladyaani اlbaaطila diimihii baadilka ahay oo dhan wax kastoo baadila ka soo leexday musliman xaalaan ahay mid hoggaansamay oo ilaahay u hoggaansamay wamaana aniguna ka mid ma ihi min almushrikiin kuwa gaaladaana ka mid ma ihi inna salaatii aniga salaadayda aan tukanayo iyo wa nusukii cibaadadayda camalka aan samaynayo cibaadadayda iyo wa maxyaaya noloshayda aan noolahay iyo wa mamaatii dhimashadayda arrimahaas oo dhan lilaahi ilaahay u sugnaadeen hadday noqon lahayd salaadda aan tukanayo camalkaygoo dhan noloshayda geeridayda arrimahaasoo dhan ilaaha iskale subxaanahu wa tacaala allahaasoo rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa laa shariika wax shirka la ah lahu ilaahay uma sugnaaninoo ilaahnimada shirka kula ah wa bidaalika almadkuur arrinkaa la soo sheegay inaan ilaahay u hoggaansamo ayaa umirtu lay faray sidaasaa lay faray inaan ilaahay ugu hoggaansamo waana aniguna min almuslimiina muslimiintaan ka mid ahay marka ducadan oo kale waxaa la yidhaah waa ducaaءu اlistiftaaxa la yidhaha yacni adkaar fara badan ayaa ku soo aroortay kitaabkii hore waan ku soo qaadanay habab kala duwan iyo adkaar kala duwan uu nabigeenu akhrisan jiray salى اllahu عalيyه wasalama tani waxa weeye waa mid ka mida mid ka mida weeye waxyaalihii nabigeenu salى اllahu عalيyه wasalama ka sugnaaday markii salaadda uu xirto kabacdi uu sidan akhrisan jiray rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam kabacdi wuxuu leeyahay markuu dacaa'iftitaaxaas dhammaystiro acuudu billaah ilaahan magan galaa min ashaydaani shaydaankan ka magan galaa shayddaankaasoo alrajiimi ee la fogeeyey oo naxariista ilaahay laga fogeeyey oo lacnadu ku dhacday bismi illaah magaca ilaahayaan ku bilaaba allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka ahna naxariistaoo naxariis gaara iyo mid guudba ilaahay isagaa iskale alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayaa mahad u sugnaatay allahaasoo rabbi alcaalamiina caalamiinta dhan rabbigoodii ahaa allahaasoo arraxmaani naxariista guud naxariista allahaasoo arraxiimi naxariista gaarkaana naxariista allahaasoo maaliki yowmi ddiin abaalmarinta maalinteeda waa maalinta qiyaamahee maalintaa asagu iska lahaa oo milkiyey iyaaka adiga uun baan nacbudu ilaahu ku caabudaynaa wa iyaaka adiga uun baan nastaciinu kaa kaalmo dalbaynaa ihdinaa ilaahuna hanuuni asiraada jidka ilaahu nagu hanuuni jidkaasoo almustaqiima ee toosnaa siraada aladiina kuwii jidkoodii ilaahu nagu hanuuni ancamta calayhim aada u nicmaysay kuwii aada u nicmaysay oo loola jeedo wa hum iyagu annabiyuuna waasidiiquuna waashuhadaa waasaalixuun kuwaasaa loola jeedaa kuwaas ilaahu jidkoodii namarsiiw غayr الmaqduubi عalayhim siraada غayri اlmaqduubi عalayhim kuwii loo carooday غayrkood jidkooda ilaahu nagu hanuuni kuwii caradaadu ku dhacday waa yahuuddaa loola jeeda yahuuddaas caradaadu ku dhacday ilaahu jidkoodii naga leexiyey jidka dadka toosane saalixiinta ah ilaahuna marsiiw waladaliin wagayra siraadi الdaliin wagayra laadaas waa bimacnaa غayr wagayra siraadi اdaaliin kuwii lumay jidkoodii jid aan ahayn oo kayrkooda ilaahuna marsiiw oo kuwa lumayna waxaa loola jeedaa waa nasaaradii kuwii nasaaradii oo jidkii ilaahay subxaanahu watacaala khilaafay iyo wax walba oo asxaabu dalaal ah ilaahu jidkooda naga magan geli oo dadka saalixiinta ah ee wanaagsanee ambiyadii iyo shuhadadii iyo sidiiqiintii jidkoodii ilaahuna raacsiiw aamiin uma markaa kabacdi markuu faatixada sidaas u dhammeeyo faatixadaas markuu sidaa u dhammeeyo yaqra'u wuxuu akhristaa assuurata suuradu akhristaa ayu suura uu doono uu qur-aanka uu ka soo qabsan suuradu akhrisan markaa kabacdi wuxuu leeyahay allahu akbar markii suuraddaas u dhammeeyo subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdih ilaa rukuuciyaa la mari rukuuciyuu ku jiraa rukuuca markuu jiro adkaartan u akhrisana waa adkaar aan waajib ahayn laakiin maqaam weyn ilahay agtiisa aad uga gaarayso haddaad akhrisato subxaana rabbiya rabbigay nasahnaantiisii xumaan oo dhan uu ka fog yahay rabbigaasoo alcadiimi ee weynaa wa bixamdihi wa usabbixu anigu ilaahay waan u tasbiixsadaa bixamdihi ilaahay mahadcelintiisii xaal aan ku suganahay ilaahay waxaan isugu dari tasbiix iyo xamdi ثaلaaثa maraatin saddex gooruu ku celcelin subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdihi ayuu saddex goor uu ku celcelin lilitibaac nabigaa lagu raacay sala allahu calayhi wasalam oo nabiga adkaarta akhrisan jiray walow lilimaam imaamkaba allah ka dhigay isaguna adkaarta waa akhrisan wadalika adna alkamaal inta dhammaystirkaa inta ugu yar waa saddex goor in lagu celceliyo wa aqaluhu waxaa ugu yar waaxidda hal mar wa akmaluhu waxaa ugu fiican oo ugu dhammaystirin ixdaa cashara kow iyo toban goor inuu ku celceliyo wa duunahu kow iyo tobankaa waxaa ka sokeeya tiscun fa sabcun toddobo fa khamsun shan markaa kabacdi wuxuu leeyahay uma yaquulu wuxuu leeyahay markuu rukuuca ka soo tooso samica allahu liman xamida waa markii ictidaalka ictidaalka markuu usoo tooso wuxuu leeyahay samica allahu liman xamida ayuu leeyahay samica allahu liman xamida goormuu dhihi waa intuu dhex soo socdo rukuucii waa ka soo tegey si qumaatina weli uma soo istaagin qumaatina weli uma soo istaagin rukuucina waa ka soo tagtay welina si toosa uma istaagin dhexaad soo mari intaad dhex soo maraysaad waxaad leedahay samica allahu liman xamidah liman xamida ha'deeda markaad ku dhawaaqday qumaati aad u taagan tahay markaas ha'da markay ku dhawaaqday qumaati aad markaa u taagantahy markaad qumaati u taaganto dikri kaley leedahay markaas qumaati markaa u taaganto markaas waxaa leedahay ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد مركز قمات استاكت كان وحاوي سمع الله لمن حمده ومركز دح سو سعته دح مركز سو مريسو سمع الله إلهي وأقبل بمعنى تقبل الله يا لولجد إلهي وأقبل لمن قف وأقبل قف كاسو حمده إلهي أمهد عليا قفك إلهي أمهد عليا مهد علنتيس إلهي وكأقبل uma yaquulu wuxuu leeyahay bacda intisaabihi qaa'iman markuu qumaati u soo istaago wuxuu leeyahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyow laka adiga uunbaa alxamdu mahadu kuu sugnaatay mil asamaawaati samaawaadka mid buuxiya xamdigaasi xaaluya mahad celin samaawaadkao dhan buuxisa ayaan rabbiga kuu mahad celiyaa wa mil alardi dhulka mid buuxiya xaaluya xamdigaas xamdi waxaan kuu mahad celin dhulka dhan buuxiya wa mil amaa shay mid buuxiye xaaluu yahay xamdigaygu shaygaasoo shi'ta aada doontid oo min shayin shay ah bacdu bacda asamaawaati waalard samaawaadka iyo ardada ka bacdi makhluuqaadka kale xamdi buuxinaya ayaan haddana kuu xamdiyaa waa kursigii iyo carshigii iyo daruuraha iyo xamdi buuxinaya ayaan haddana kuu xamdiyaa rabbiyo waa dikri weyn dikri weyn weliba qofka waxaa wanaagsan markuu qumaati usoo istaago oo u yidhaaho rabbanaa laka alxamd mil asamaawaati intuusan dhihin inuu ku xijiyo xamdan kabiiran kahiiran طayiban mubaarakan fiih maxaa yaele axaadiis saxiixa ku soo aroortay inuu nabigu sidaas dhihi jiray salى اllahu عalayh wasalam rabbanaa laka alxamdu xamda kahiira طayiba mubaarakan fiihi mil asamaawaati wa mil alardi wa mil maa shiئta min shayi bacd markaa kabacdi wuxuu leeyahay allahu akbar wuxuu usii socdaa sujuuddii subxaana rabbiya rabbigay nasahnaantiisii ayaan nasihiyo xumaatoo dhan ayaan rabbi ka nasihi rabbigaasoo alaclaa ee sarraynta badnaa wa bixamdihi wa usabixuhu ilaahay waa u tasbiixsadaa bixamdihi ilaahay mahad celintiisa xaal aan ku suganahay halaaa maraat saddex gooruu sujuudda uu sidaas uu ugu celcelin waan soo marnay sujuudda nabiga salى اllahu عalayh wasalam adkaar fara badanaa jirtay uu ku akhrisan jiray ay ka mid ahayd allahuma اkfir lii denbii kulah diqahu wajilah awalahu wa aakhirahu sirahu wa calaaniyatah adkaartaasi adkaar la mida ayuu nabigu salى اllahu عalيyh wasalam markuu sujuudo uu ku ducaysan jiray oo nabigu salى اllahu عalيyh wasalam wuxuu dhihi jiray aqrabu maa yakunu اlcabdu ilىa rabbihi min rabbihi wa huwa saajid addoonku rabbigiisa wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay faaktiruu min adducaa'i fiihi sujuudda ducada ku badiya uu dhihi jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam marka wixii adduun iyo aakhiraba aada doonaysid oo khayr ah waa in aad sujuudda dhexdeeda aada ku soo beegto aad ku ducaysato sujuudda markuu ka yimaado muxuu leeyahay allahu akbar rabbi yaa rabbi rabbigaygiyow ikfir lii ilaahu ii dhaaf warxamnii ilaahu ii naxariiso wajburnii ilaahu ikab oo meel kastoo nusqaanu iga jirto meelul cilmiga haddii nusqaanu iga jirto cilmiga ilaahu iga kab irsaaqadda haddii nusqaanu iga jirto ilaahu ii kab caqliga haddii nusqaanu iga jirto ilaahu ii kab meel walbo nusqaantu iga jirto ilaahu ii dhammaystiru warfacnii ilaahu kor ii qaad oo darajaadkayga kor ii qaad oo kor yeel warsuqnii ilaahu irsaaq irsaaqad ilaahu si irsaaqadda ma aha cunto keliya risqiga waa wuxuu u qaybsamaa risqu اlarwaax iyo risqu lashbaax risqu lashbaax waxaa weeye waa cuntada la cunayo waa irsaaqadii jirka jirka lagu kobcinayo irsaaqad kalaa jirta oo qalbiga kobcisa iyo iimaanka kobcinaysa taasi maxay tahay waa risqu lcibaadaat risqiga cibaadaadka wey ilahu cibaadada ii macaane wey si iimaankaygu u weynaado oo uu u noqdo iimaan iga celin kara macaasida iyo dembiga ilaa qofka iimaankiisu markuu xoog yeesho oo iimaankiisu u ziyaado iimaankaasi wuxuu awood u yeeshaa inuu qofka macaasida iyo dunuubta uu ka celiyo amaa qofka haddii iimaankiisu daciif uu iska yahay iimaankaasi awood uma laha inuu macaasidii iyo dembigii sameeyo asagoo muumina uu dembi iyo macaasi iska geli maxaa yeele iimaankiisa daciif ah wahdinii ilaahu ihanuuni wacaafinii ilaahu icaafi oo balaayada adduunyo iyo balaayada aakhiraba ilaahu iga caafi wacfu canii ilaahu icafi oo wixii dunuuba oon galay ilaahu iga cafi wey markuu adkaarta akhriyo allaahu akbar uu leeyay subxaana rabbiya rabbigay nasahnaantiisii waa sujuuddii labaad u laaban rabbigaasoo alaclaa ee sarraynta badnaa wa bixamdihi wa usabixuhu ilaahay anugu aan u tasbiixsadaa bixamdihi ilaahay mahadcelintiisa xaal aan ku suganahay ثaلaaثa maraatin saddex goor ayuu sidaas haddana yidhaah fahaadihi tani ragcatun waa hal ragco tan waxa weeye waa hal ragco wayafcalu wuu sameeyaa fii baaqi rakacaati ragcooyinka kale baaqigooda wuxuu ku sameeyaa jamiica maa iladii kii dhammaantiis dakarnaahu maaga aan soo sheegnay hal ragca laguu soo tilmaamay ragcooyinka kalena sida laguu soo tilmaamay oo kale sameeyuu ku yidhi sheekhu ila niyata niyada maahane iyo wa takbiirat alixraam takbiirta xirashada niyada iyo takbiirta xirashada maahane fa hiya middaas niyada niyada maca ataxarum niyada iyo takbiirat ulixraamku fi اluulaa fi اragcati اluulaa kuwaas waxay khaas ku yihiin ragcada hore bis wa idaa waqtigii saadad salaatuhu salaaddiisu hadday ka ziyaado ragcatayni laba ragco jalasa wuxuu u fadhiistaa litashahudi ataxiyaadka ataxiyaadkaasu alaa weli ugu horreeyey haddii salaaddiisu laba ragca ay ka badan tahay markaas salaaddu waxay yeelanee laba ataxiyaad ataxiyaad hore iyo ataxiyaadka ugu dambeeya labadaas ataxiyaada yeelan marka ataxiyaadkii ugu horreeyey ayuu u fadhiisanaa fa yaquulu markaasuu leeyahay oo ataxiyaadkan soo socda oo akhrisan wallahu subxaanaه wa tacaala aclam